kureed markii mudaharaada wadadeen rabshado ku dhiyeen magaalada burca ee gobolka togdheer waxaana soo jeysadeen khasaare naf iyo maalle iyo weyba kulan aniska kooyan ahaana ku mid ee odayaalkaiyo waxgaradka deegaanka kaasoo lanku hadalay in dhammaanba la roojiye aasaasoo koowalyaaba bulshada sababa kora abni darro iyo weliba burburka bilicda magaalada iyo guud ahaanba deegaanka kulanka iyo weyba inta badan lanku hadalay sidii hal lanku deero lahaayey walyaabo sababo mudaharaadka iyo in bulshada iyo marwelba markaasiya mudnaanta odayaalkaiyo waxgaradka deegaanka si lang xakamay dhibaatooyinka markay kulankaha dhammaaday kureediyahaana kumid ee hubnooga shalduwan ayaa ku qaybgalay wayba bulshadan ka baagan ah in lagu wada shaqeeya xasiloonida iyo nabadgelyada deegaanka iyo saas oo kale ah bulshada agnugal dhibaatooyinka waxaanu jeedana gobolka togdheer afar qodob aan la gaadho xukuumadda heer qaran iyo heer gobol baan halka ka sii jeedinaya baaq nabadeed dadku waxay idhaahdeen marka odayaashu hadlaan ee cuqaale hadasho cuqaal la soo adeegsaday oo lasoo kaakiciyo dhabarka lasoo taabto waa hadlay wallaahi baa dhabarkanala taaban wallaahi baa naandan aan dadka gobolka ee aanu odayaasha u nahay aanaan aan ahayn aanaa wadan maxaabiista ugu waaweynee xidhan janankaa u weyn cuqaashii janankaanu odayaasha halkan taagan maanta cuqaasha saraakiisha kale xidhan baanuna cuqaasha maxaabiista kale xidhan baanuna waa la dabqanaynaa dadka dabqaday ee beenta loo geeyey ee layidhi waa la sii daynaya maxaabiista ilaa heer qaran iyo heer madaxweyne markaan la hadalnay arrintaa waxaan leenahay waa been waa been cad oo dadka lagu kicinayo dadka waxaan leenahay haisdejiye afarta qodob ee xukuumadda la gaadhina kow xukuumadda sare ee warwarka laga hayo waxay noo ballanqaayeen inuu imaanaya gobolka togdheer oo arrintaa afkooda ku beeninayaan oo aydhiin mayna waxba lagu sii daynayn oo marka horeysiyo marka dambaysatoona waxba lagu sii daynayn qodobka labaadda aan isla gaadhay waxa weeye wixii maanta la xidhay ee jeelasha ku jira in berrito hadda laga qado dhammaantood la sii daayo waxaanu isla gaadhay xukuumadda wixii dhintay iyo dhibaatadii maanta dhacday in iyadu qaadato wixii dhintan ay qaadataan iyadu waxaanu isla gaadhay in amniga laga wada shaqeeyo waxaanu dadka iyaga ka codsanaynaa oo kuwa dabqanaya ka codsanaynaa oo kuwa laga xidhaya ka codsanaynaa inay nabadgelyada gobolka iyo dawladda kala shaqeeyaan iyo odayaasha warkaasi sida cuqaashiiga horraysay iyo gobolka iyo cid waliba wasiirkii arrimaha gudaha cid waliba ay ka hadashay war wax ka jiraan maaha sal iyo raadna male aydhiin may dadka la sii daayaa dadka sharciga garanaya wax laga weydiiyaa waa dadka ku xidhan kiisaska fudud weeye xataa maxbuuska ku xidhan dembiyada culus lama sii daayo wuxuu doonaa noqdo kanna waa dex maxbuus dagaal weeye waxaan leeyahay ha la istejiyo gobolku nabadgelyadiisa iyo waddanku dadku nabadgelyadu wax ku yahay inta dhimatay ilaahay ha u naxariisto ilaahay waxaanu ka baryanaa inta dhimatay ha u naxariisto inta dhaawacantee buliisku badan yahayna iyagana ilaahay nabarada ha bogsiiyo annagu afar qodob oo qura baanu ku ururinay hadalkii dawladdaana kula hadalnay harana waanu uga wada hadalnay oo si kulul uga wada hadalnay iminkana idinkoo maqlayaa laga wada hadlaya waxaan ileeyahay wixii maanta dhacay wax dambeeya ka dambayna ilaah baa nagu og cidinama diran nabagama dambayso haddii cididina ina adeegsatay haddii ay waxani run noqdaanba gunteedaanu gaadhaynaa ilaahna waa ogya qarinna mayno afartaa qodobna waa ku ballannay maatadana wixii yar iyo wixii weelba anigu waxaan leeyahay aan laydin adeegsan dadkaana waa lalaga ballamo waa la heshiinaya waa la soo daynayaa dawladdaasina waa imanaysaa dadweynaha waxaan ku codsanaynaa inayna maqlaan waxay ka cabanayaanna waan iska waraysanay wax ka jiraa ma jiraan waa la sii daynayaa ama idhiimay sii daynaya ma jiraan maxaabiisa waxnoo caddeynaya golo iyo heer kalanba dadweynaha waxaa la inta hadhana waynu isuga imanaynaa wixii kalaa tabanaysaana waynu isuga imanaynaa inaynu nabadgelyada ilaashanno oo waxa maanta dhacay aan dib u dhicin waxaan u tacsiyadaynaynaa dadkii ay dhimasho iyo dhaawacba dhibaatadu ka soo gaadhay ilaahay subxaanau wa tacaala waxaan uga baryaynaa dadkii dhintay oo dhibaataha ku dhintay ilaahay subxaanau wa tacaala inuu u dambi dhaafo oo jannatulfirdowso geeyo dadka degan magaalada burca ee gobolka togdheer iyo weliba abasho ku muujiyana xaragga lanjeysidii koo ku mid ee sarkaalada ku tirsan ciidamada gobolkaas